دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ka fuliyey gobollada hiiraan shabeellada hoose magaalada muqdisho iyo meelo kale wadaadda soomaali ah ayaa sheegay inay ku dalxiisayaan doomaha dalka uganda xilli badda soomaaliya ay halis ku jirto qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga oo ka mida dhulka etoobiya gubaynsato ayaa si carale kaga jawaabay badda loo saxeexay xabashida aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa sheegay inaan etoobiya xoog ku qaadan karin badda soomaaliya soomaalida ku dhaqan dalka kenya ayaa si kulol uga hadlay tallaabada uu muuse biixi etoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya dibadbax xooggan oo looga soo horjeedo heshiiskii uu muuse biixi ku saxiixay badda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada hargeysa guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba boqol oo qoys raashin uu qaybiyey deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose iyadoo hawaayi aada looga jilaabanayo kalluunka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay xoolodhaqato ku nool deegaan hoostaga degmada xeindheere ee walaayadaas dhisme ku yaalla magaalada nairobi ayaa waxaa ka kacay dab xooggan oo khasaare geystay
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ee shisheeyaha waxa ay ka fuliyeen gobolada hiiraan shabeellada hoose iyo gobolka banaadir waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ciidamada mujaahidiinta waxay afar labaatankii saacee lasoo dhaafay fuliyeen howlgallo kala duwan oo iskugu jira qaraxyo iyo weeraro toosa oo lala egtay fadhiisime ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horeyno gobolka hiiraan qarax mujaahidiinta ay galabnimadii shalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi waxauu ku dhaawacmay laba sargaal oo lagu kala magacaabo xasan yuuq iyo dhagabuuri waxaana soo gaaray dhaawacyo halis ah dhanka gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xaafadda haanta dheer ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ee haweenka muslimaadka ah gaariga ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan askartii saarneedna waxay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen barkantaroolo ciidamada dowladda federaalka u tiiray degmada buulamareer waxaa halkaasi lagu dilay saddex askari oo lagu kala magacaabo towtow qalaafe iyo lhelow halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo lagu kala magacaabo saciid cabdulle iyo salaad kolbe wadaadda soomaali ah ayaa sheegay inay ku dalxiisayaan doomaha dalka uganda xilli badda soomaaliya ay halis ku jirto mahad cubeyd ayaa ka waramaya iyadoo abiy axmed iyo muuse biixi ay sheegeen inay ku heshiiyeen in itoobiya la wareegto badda soomaaliya soona dejisato ciidankeeda mariiniska ayaa waxaa la arkay wadaaddo qaarkood caan ah oo lagu dalxiisinayo biyaha webiga dalka yuganda wadaadahan oo uu ka mid yahay cali wajiis ayaa saaran doon ayagoo sheegaya inay ku jiraan dalxiis iyo jawi macaan oo ay ku arkeen waddanka yuganda wadaadahan ayaa iyagoo doomaha saaran iska soo duubay muuqaal waxayna sida ciyaalka tigtooga isticmaalo oo kale xayisiin u galeen hoteelada tamashlaynta ee ku yaala magaalada ay dalxiiska u tageen oo la yidhaahdo jinja waxaana ugu horreeya oo hadlaya cali wajiis waxaa weye waxaa la joogaa magaalada jinja webiga neelka mambaciisa ama meeshuu ka burqado hoteelka ugu quruxda badan ee magaaladan ku yaalla dalxiiska maanta waxaan joognaa maalintii sanadka january kowdeeda labada kun iyo afariyo labaatanka waxaan joognaa meel aada u qurux badan waxaa hoteella ku leh dadyow badan oo ka soo guuray dalka soomaaliya oo biijajkii liida iyo hoteelle ku lahaan jiray oo qaarkood talyaaniga ka yimaadeen soomaaliyana ku dhasheen wadaadahan ayaa u muuqda kuwa dhallinyarada soomaalida ugu baaqaya inay u tamashlo tagaan waddanka Uganda gaar ahaan magaalada Jinja xilli uu halis ku jiro masiirka ummadda Soomaaliyeed qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga oo ka mid a dhulka ku jira gumaysiga ayaa si carale uga jawaabay badda loo saxiixay xabashida faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa dareen carale ka muujiyey dhawaqa kasoo yeeray muuse biix iyo abay axmed bulshadan oo ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in maanta dhul iyo bad la siiyo xabashida xilli ay soomaalida ka filayeen in iyaga la xoreeyo etoobiya soomaaliya waaba la kala ahaadee dad isku mida lama ahayn waa etoobiya iyo soomaali baan kala nahay dee soomaali baa iska lahayd dekedda ma lahayn etoobiya ma garatay dee etoobiya iyo soomaalina way ka dhexaynaysaa colaaddu laakiin inuu xoog ku qaatay abiya mooyaane waxaan ku oggolahay ma jiro haddaan soomaali nahay waan ka diriraynaa ma ogolin annagu maahay ma ogolin waxaan ka oggolay
etoobiya waa etoobiya soomaaliyana waa soomaaliya etoobiya ilaahayba dad deked uguma talagelin ma siinba ma heli karaan ma heli karaan mana ogolin soomaaliyaadaan nahay assalaamu calaykum maamulka somalilan oo u saxeexo bad dowladda etoobiya aniga ka muwaadin ahaan aad baan uga soo horjeedaa marka waxaan soo jeedinayaa in maxaan dhahdaa meel looga soo wada jeesto badda soomaaliyana beec ma aha etoobiyana haddii ay cid waxu qabanayso intayadii ka mid ahayn baan xuquuq rasmiga ku haysan waxaan odhan lahaa niow dhulku beec ma aha waraabaa jirto oo ah la adeegsado inta badanoo dadka isticmaalaan ah saddex waxyaalood midna lama wadaagaba waxaa la yidhaahdaa dhulka lama wadaago dumarkana lama wadaago hantidana lama wadaago saddexdaas midna lama wadaagaa layidhi xoog baana lagu kala qaataaye laisma siiyo yaa ninkii kaa xoog badan unbaa gabadhaada iyo xoolahaaga iyo hantidaada kaa dhici kara iyo dhulkaaga ma garata midda saylac horta waa saas oo kale saylac waa dhul soomaaliyeed aniga waxba igama gelin mid dulgooni mid dulgooni ay faman maxaa layidhi intaasoo sana adeer annaga ban haysatay laakiin haddii mataqaanaa aniga aan dhaho waxaan anigu dhaho mataqaanaa layga weydiiyo dee kolle khalad maanu arka laakiin kolle waa khalad maanu arka aniguse laakiin waxba igama gelin dhanka kale brofesor yaxya sheekh caamire oo aqoon-yahan ku nool magaalada muqdisho ayaa cambaareeyey tallaabada uu muuse biixi xabashida ugu saxiixay dhulbadeed soomaaliyeed yaxya ayaa sheegay in etoobiya aysan sharciyad u haysan inay qaadato bad soomaaliyeed hadday xoog isku daydana inaysan waxba ka faa'idi doonin dhulka soomaalida lagama hadlaan waay lama taabtaan waay shuruuc badan oo caalamiga lagu taageerayso wax laga hor imaan karo ma aha dhul oo iyadoo taas ay mid guud tahay oo anaga sharcigan ogahay haddana dhul muslim oo dad islaama ay joogaan isxukumaan inaad nin gaala aad kula soo heshiiso oo tira kaale xoogaa waxyaabo badan oo isdiidayaa jiro arrintaan intaanayna ku ekaanaa dhici karto diblomaatobina hadda dagaal hadday soo qaado waa laga yaabaa dowlad xoog le waa inay tiraa dagaalan qaada isku day dagaal israa'iil oo haysato gantaalo nuclear oo u qarsooyinoo badan haysato aanima dhagaxay tuuraya weli is haystaan oo hadda dagaala laydinkaga raynaan halkuma cabsii karo dadka soomaaliyeed ayaa dareen carale ka qaba tallaabada itoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya waxaana intooda badan ay xalka u arkaan in dagaal loo diyaargaroobo soomaalida ku nool dalka kenya ayaa si kulol uga hadlay tallaabada uu muuse biixi ethoobiya uga saxiixay badda soomaaliya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise kadib markii madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi uu badda u saxiixay etoobiya ayaa waxaa ka dhalatay jawaabo cara leh una kacay ummadda soomaaliyeed iyagoo si kulul uga hadlay arrimahaasi soomaalida ku dhaqan dalka kenya ayaa kusoo biirtay dadka sida kulul uga hadlay duulaanka ay etoobiya kusoo qaaday qayba ka mid ah badda soomaaliya iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen shalay magaxxumada iyo subcandarrada muuse biixi uu ku dhaqaaqay wax maanta waxa waaye maxaa la jiray dalka soomaaliya uu macnaha riska geliyey oo taariikhda waxa waaye maxaa la jiray baal oo maxaa la jiray mugdi ayuu ku galay muuse muuse biixi calaa ay xaal dalka soomaaliya midnimadiisana muqadas waaye miduu asaga hadda maanta waxa waaye bixin karan ma jirto bad labaatan kilomitir iyo wax u dhowna ma bixin karo calaa ay xaal etoobiya dagaalkeenna waa calaa ay xaal mudduu soo jiray miday hadda maanta walaalo noqonayna mala filayo sidoo kale waxay intaasi ku dareen inaysan macquul ahayn aana laga yeeli doonin horta niyo arrinka maalmaana oo badda iyo waxaas la wadwado anaga yeeli mayna dee soomaalinahay teeda kale muuse bixi waxa uu sheegaynaa wili ixtiraaf heli maysid ilaahow boqol sanad igu qaatay weligaa ixtiraaf ma noqonaysid annagda soomaalinahay kuma aqoonsanin wallahi niyo arrintaas aad aad ugu xumahay aniga muwaadin soomaaliyeed ahay weligayna kuma fikirna etoobiya bad yeelanayso barnaamijkaas niyo aad iyo aad ugu xumahay arrintaa arrin soconaysa maaha qaadi karto etoobiya waxay xadgudub saaid waaye labaatan sheego saa sagaal toban intaan siinayno etoobiya waxay xadgudub cad waaye muuse muuse muuse biixi maxaa la dhahaa muuse biixi waa qaldan yahay madaxweynaha somalilan anigan ficilna ka keeno Ani horta magacayga waa burhaan maxamed oo joogo nairobi islii Ee, marka saacado arrintan horta maanta labadan biro ay socoto aad baa ugu xumaa waa kasoo horjeedaa itoobiya oo ay cadaawad kala dhexayso ummadda soomaaliyeed ayaa doonaysa inay boobto kheyraadkeeda iyadoo u soo maraysa maamulada uu shisheeyaha ka dhistay dalka dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo heshiiskii oo muuse biixi ku saxiixay badda soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada hargeysa waxaa ka waramaya cabdulla mukhtaar
ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno Putin haysta haddaad saxiixdo waa hadday somalilan aayaheeda iyo xu- xumaanteeda aad ka talinayso dibadbax xooggan oo looga soo horjeedo heshiiskii uu muuse biixi ku bixiyey badda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada hargeysa boqolaal ruux oo ka mid ah dadweynaha magaalada hargeysa ayaa isku soo baxyo xooggan ka dhigay fagaaraha khayriyadda oo ku yaala bartamaha magaaladaas dadkan oo aada uga caraysnaa heshiiskii uu muuse biixi ku bixiyey badda soomaaliya taas oo uu siiyey dowladda xabashida itoobiya ayaa fagaarahaasi kusoo bandhigay shucuurkooda ku aadan tillaabada uu qaaday muuse biixi madaxweynaha maamulka somalilan waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka aragti dhiibtay arrintaas ayagoona sheegay inaysan raalli ku ahayn in badda soomaaliya la siiyo itoobiya
ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno Putin haysta haddaad saxiixdo waa hadday somalilan aayaheeda iyo xu- xumaanteeda aad ka talinayso haddaad saxiixdana shicibka somalilan afkooda ku hadlaya ha ka mudaharaadaan hana diidaan wax bilaama ayo mudaharaadeen ha ka mudaharaadaan somalilan somalilan ninkii doonayow etoobiya eri keligeyna ma ixtiraami karto ixtiraamkeed ku ku xidhan yahay soomaaliya muhiimadda waxa weeye horta dekadda la siiyey labada dekedood way kala duwan yihiin haddii ay tahay dekeddaa saylac wayna dayacnay haddii dekeddaa saylac aynu u saxeexnay wayna dayacnay haddii dekeddaa berbera ay tahayna way adag tahay inay qabsato laakiin taasi way u fududahay etoobiya waayo xadkay ugu dul yaallaa etoobiya saylacna waa waxay danaynaysa ay doonaysa muuse biixi ayaa ku kacay fal xadgudub ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed falkan ayaa ka caraysiiyey dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose iyadoo hawaayi aada looga jilaabanayo kalluunka cabdisamed cabdulaahi oo socdaal shaqo ku tegay halkaa ayaa ka waramaya waxaa weli si dardar leh ku socda howlaha gurmadka ah oo ay guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan deegaanada ay ka jiraan fatahaadaha iyo saameyntii ay bulshada ku reebeen deegaanka hawaay oo hoostaga magaalada baraawe ee wilaayada shabeellaha hoose ayay guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gaarsiiyeen gurmad ballaaran oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo masaakiin ah ilaa laba boqol oo qoys ayaa waxaa la siiyey raashin isugu jira bariis bur sonkor saliid iyo afar kiilo oo timir ah dadkii ka faa'iidaystay oo ahaa kuwa aada ugu faraxsan ayaa inooga waramay wixii ay heleen magaca hoos oo umur kiin joognaa maanta hawaay raashin yaa la siinaya raashinka uniga masaakinta
dadka ay fatahaadaha saameeyeen miya haa bidhooba la qaaday iyo roob daraaddooda raashin noo siino maasha allah maxaa lagu siiyey timir sariir sokor bur iyaa lana siiyo aa lagu siiyey xuseen cumar maxmed xuseen eh, banaanka haawaay ayaa maanta joognaa maxaa ka jira maanta gargaar ilaahay inaa noo keenay walaayada islaamka inaa gargaar noo keentay maanta aniga dad beero qod- qodatana- qodataanahay gaajo inana hayso oo aawadeeda noo keenay ilaahay gargaarkaas noo keenay walaayada islaamka gargaarku idin soo gaaro waa nuucee waa afar kiilo tamar labo saddex leh saliid haaf sokor haaf bariis haaf bur intaas keligaa lagu siiyey ah si wanaagsan alxamdulilah mahaddaas ilaahay iska leh ilaahaas kale haye maxaad dareemaysaa nimcaan dareemayna iyo gargaar ilaahayna inaan lagu soo gaaro mujaahidiinta oo madaheeda ilaahay kor ha ka dhigo magaca walaal muumin shaaman qaadi kabiir Eh, hortaada maxaa yaala hortay waxaa yaalo labo saddex oo saliid ah haye haaf sokor ah Haye.
haaf bariis ah haaf oo bur ah ayuu horta yaala iyo yaa iska leh waxaa iskale ana ayaa iskale ilaahay ayaa isiiyey mujaahidiinta ayaa isiiyeen sidoo kale qaar kale oo gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen ayaa iyagana nala wadaagay waxa ay goobtaasi ka heleen caamil macal ambuur maxaa lagu siiyey saddex oo haaf iyo laba saddex iyo laba kiil timir magaca walaal فاطمة سليم المحمد maxaa hortaada yaalla raashuun haye walaalahaynaana siiyeen bashbash iyo barwaaqo noo siiyeen Aa, banaanka haaway inta fadhina walaalahayna waxana siiyeen u fadhina raashiin haye oo walaalahay isiiyaan harakada mujaahiliinta haye ilaahay madahood kor alla agdhigo Haye.
yaa isiiyeen bariis buur sariir sokor yaa isiiyeen fatahaadaha ka waran saameyn ma kugu yeesheen roobka haa iyo iyo iyo iyo biidhoobeyga iyo dartooda igu keeneen haye ilaahay kor alla agdhigo iyooda isiiyeen raashiin iyo bariis iyo bur iyo timir
dhinaca kale deegaanka hawaii oo ay muddo ka maqanaayeen biyaha webiga ayaa waxaa soo gaaray dhowaan biyo aada u badan kuwaasi oo deegaanka hore u dhaafay inkastoo ay jiraan beero ay biyaha galeen haddana dadka hawaii ayaa ku faraxsan imaanshaha biyaha ee deegaanka maadaama ay dhowr iyo toban sano sheegeen inaysan arag biyo kuwan la mid ah markii laga yimaado in biyuhu beeraha ku waraabsanayaan haddana waxay sheegeen inay biyaha la socdaan kalluun aada u badan kaasoo dadka deegaanka ay aada uga faa'iidaysteen ibraahim cusmaan xasan waa nin ka mid ah kalluumaysatada hawaai wuxuu ii sheegay in hal habeeni siddeetan kalluuna ay shabaqa ugu dhaceen taasoo uu sheegay inuu aada ugu farxay ibraahim cusmaan xasan biyahaas waxay la imaadeen marka koowaad horta waxa waaye malaay ayaan ka helnay si wanaagsan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo malay ayaad ka jilaabinaysa aan ka jilaabinayna haye So, galab horaadaan ka mid ahayd shabagaan meesha aan ku tuurnay Haye.
subaxdii shabagii markii loo taray siddeet iyo siddeed habaa laga soo bixiyey oo malay ah malaay ah, soo deeq ma waa deeq waa wax hal maalin oo kale ah ah alxamdulilaahi sideetan iyo sideed malay ka rabbilcaalamiin malaay aa laga helay haye aanihii way ragayseen haye maana asagaa u sabab naqday iidankii waa la helay ma ogtahay ciidaankii aa ool maqnaa aan maqanaay Haye.
Ah, galaas garoora macnaa lix kun ama ama ama shan kun lagaa gadayay Haye.
hadda marka waa kaasa marka malayga dadka qaar waxay ii sheegeen in baraawo oo xeeb ah oo bad leh malay leh in inta looga soo raadsanayo Ka waran.
haa nina inta ka qaatayba Haye.
anta oo iyagu maxay u jecel yihiin malayga webiga marka kan maanaa kii badda kuleyba waxbaa ka- kana ka jecel maanaa kanaacada xag- xagga kanaacada maxamed ibraahim xaaji waa beeraley haddana dhanka kale ka faa'iidaysta kalluumaysiga kadib markii beertiisa ay biyo galeen wuxuu fursad ka arkaya dhanka kalluunka isagoo sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay haysteen keliya kalluun raashinkii lagu cuni lahaana ay ka heleen guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ana maxamed ibraahim xaaji ligu yaqaano maki haye waxaana joogaa degmada haawaay adig ka waran eh, kalluunkii maadaama imaanshihiisa aa ku farxday eh, ma ka faa'iidaysatay kalluunka wallaahi waa ka faa'iidaysanay ilaa kana kalluunka hadda faa'iidadiisa ii yar waaye bishaan haddii oo dhammaato kulley inaa weynaahaya umaleynaa kulley beledka kulliyaa laga faa'iidaystay kulley nolosha haddaay waxaa ka maqneeda malaay keligiis maal cuni karo mogtahay hadda bariiskii iyo lagu cuni lahaa waa la helay waa la helay kulley waxaan rajaysanaya walaalkaaga wax hele weelkaa roobeed waa ay dhahan soomaalida waxaan ku faraxsanahay walaalaheyga wax heleen waa ku faraxsanahay maxamed maadaama ay hadda beertiisu biyo dhex fadhiyaan wuxuu ii sheegay inuu rajeynayo in muddo yar kadib beertiisa laga qaadi doono raashiin aada u badan maadaama ay heshay beertaasi biyo kaga filan waraab rajo weyn boqolkiiba boqol maxaa jira rajo waxaan waaye hadda saliid waaye beerta hadda saliida ii tahay haddii biyaha ka baxaan saliidaaba ii tahay meeshii haddaay ku maceed waaye waxaaba laga yaabaa haddaayey hadda magaciisa lahaabay wax loo keeno hadhoona iidaa laga raraabo iidaaba ganacsatayaala imaanay dadaa imaanay iidaaba magaciis markaas wax soo saaray lahaayba iidaaba magaciis dad ma muu baahna markaas deegaanka hawaii waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday gurmadu maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose la gaaray deegaanka si biyaha webiga aysan ugu fatahiin deegaanka halkaasina barakac uusan uga dhicin iyadoona marka aad deegaanka sii gelaysid aad arkaysid jawaano iyo difaacyo aada u waaweyn kuwaasi oo la ysaga xiray biyaha walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowra diiniya u soo gebagabaysay xoolo dhaqato ku nool deegaan hoosta degmada xiindheere ee walaayadaas maxamed mudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya dowradan oo socotay muddo toban cisho ah ayaa waxaa loo qabtay dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanka jiciyo oo hoostaga degmada xiindheere wilaayada islaamiga galgaduud dadka dowrada loo qabtay oo isaga kala yimid deegaano kala duwan ayaa sheegay in ay ka faa'iideen waxyaabo badan waa kuwan qaarkood oo ka waramaya magacaygu cabdulaahi macalin xasan waaye waxaan meeshan ku dhiganay dowro muddo toban maalin baa socotay ilaahay fadligiis culummo walaalo ah ayaa wadiyey waxyaalo badan oo maaragtay diinta ee furheeda ayaan ku qaadanay maraatibudiin ayaa u horeysaa waxaa ku xiga shuruudu salaad waxaa ku xigay nawaaqidul islaam waxaa ku xigay arkaanu salaad ayaa ku xigay waxaa noogu xigay shuruudu laa ilaaha ila allaah adugu waxaan qaadanay waxyaalo badan oo aad iyo aad u muhiim ah bulshada ku nool degmada xiindheere ayaa sanadkiiba dhowr jeer loo qabtay dowraadka waxayna sheegeen in ay dareemayaan horumar dhanka wacyiga ah warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhismo weyn oo ku yaala magaalada nairobi ayaa waxaa ka kacay dab xooggan oo khasaare geystay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xilli xalayto qaybo ka mid ah dalkaasi ay ka dhacayeen munaasabado tamashlayn ah ayaa waxa uu dab ka kacay dabaq weyn oo ku yaala magaalada nairobi iyadoo ay xafladu socdaan ayaa mar qura waxaa laga warheleyay dab oo ka kacay goobta hoteelka ah sawirro iyo muuqaalo lagu soo bandhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq baaxadleh uu kasoo baxaya dabaqyada sare ee dhismaha maamulka dabaqan oo bayaan soo saaray ayaa waxa uu ku xaqiijiyey in dabka uu ka kacay hoteelkiisa khasaaren uu u geystay ilaa iyo hadda lama caddayn sababta dabka balse waddanka kenya ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka u badan ee ay gubtaan suuqyada iyo goobaha ganacsiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa